halkani waa washington laanta afka soomaaliga idaacadda v o ad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efamyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo caalamkao dhan ad nagala socotaan boggayga internetka ee v o a somaly com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiina meel kastoo aad joogtaan waa jimco bisha nofembarna ay tahay siddeed iyo toban sanadka laba kun lix iyo toban idaacaddeenna saakayo caalamka waxaa wadajir halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo maxamed cabdi sandheere
laba boqol kor bay u dhaafeen dadkaasi xaaladoodu wallaahi aad bay u liidataa xoolaha ay sitaan baabuurtii in badan baa ku soo dhimatay
kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha degmada dila gobolka awdal ibraahim cabdi xaaji oo ka hadlaya abaaro daran oo deegaanadaasi ka jira waxaad kaloo maqli doontaan aragti uu garyaqaan soomaaliyeed ka bixinayo xukunkii sagaalkii dhallinyarada ee reer minnesota barnaamijkii amuuraha islaamka ayaad sidoo kale maqli doontaan marka hore sawirkii caalamka
ra-iisul wasaaraha jabaan shinzo abe ayaa madaxweynaha la doortay ee maraykanka donald trump ku sheegay inuu yahay hogaamiyo uu kalsooni weyn ku qabi karayo abe waa hogaamiyihii koowaad ee caalamka ka socda oo trump la kulma kadib markii uu ku guulaystay doorashadii maraykanka labada mas-uul waxay ku kulmeen daarta trump ee magaalada new york abe ayaa wadahadallada uu trump oo marmar ay hadalladiisu xanaf leeyihiin ku sheegay hadallo saaxiibtinimo abe ayaa sheegay in isaga iyo trump ay ka wada hadleen waxyaabaha aasaasiga ah hase yeeshee wax faahfaahina ma uusan bixinin donald trump ayaa dhinaciisa aan isagu wax faallaahi ka bixinin kulankaasi sarkaal sare oo ruusha ayaa khamiistii shalay sheegay in mooska ay xiriir la samaysay dadka la shaqaynaya madaxweynaha la doortay ee maraykanka donald trump iyagoo arrimaha suuriya kala hadlaya ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka mikhail bogdanof oo u waramaya wakaaladda wararka reuters ee interfax waa wakaaladda wararka ruushka ee interfax ayaa sheegay in imaanshaha kooxda cusub ee trump ay tahay arrin muhiima wasiir ku-xigeenka ayaa intaasi ku daray in durbaba ay xiriir la sameeyeen dadka ay u badan tahay inay madaxweynaha cusub la shaqeeyaan wasiirka ruushka ayaa sheegay in dalkiisu uu rajaynayo in maamulka xilligiisii dhammaaday iyo ka hadda shaqada bilaabaya ay ogaadaan in ruushka oo laga tegay ay yaraynayso xalinta arrimaha suuriya bogdanof ayaa sheegay in dalkiisu uu diyaar u yahay in wadahadallo cadcad uu la furo maamulka donald trump
halka warkaasi aad ka dhegaysanaysaan waa v o a dhegaystayaal subax wanaagsan jimco wanaagsan gudoomiyaha degmada dila ee gobolka awdal ibraahim cabdi xaaji ayaa waxa uu sheegay in dadaad u fara badan ay deegaanadii ay degnaayeen ka soo hayaameen abaaro jira aawadeed kuwaasoo soo gaaray degmada dila dadkan waxa uu sheegay inay u baahan yihiin gargaar bini aadamnimo wariyaha v o a ee gobolka awdal haashim sheekh cumar good ayaa waxa uu waraystay gudoomiye ibraahim cabdi xaaji waxaana ugu horreyn uu weydiiyey inuu sharaxaad ka bixiyo bal dadka soo gaaray deegaanada uu isagu gudoomiyuhu ka yahay dilo
dadka soo gaadhay degmada waxaan ku qiyaasayaa shalay waxay ahaayeen boqol iyo shan iyo siddeetan qoys maantana ilaa labaatan ku dhowaad qoys baa soo degay laba boqol kor bay u dhaafeen dadkaasi xaaladoodu wallaahi aad bay u liidataa xoolaha ay sitaan baabuurtii in badan baa ku soo dhimatay wixii ay degmada la soo gaadheen wax intooda badan wax way fiican yihiin waxay soo gaadheen tigaad kolley dadweynaha reer dilaadna aad baan wacyigelinay waxaanan u sheegnay in aanay haba yaraatee ka ceshanin beelaha ee ay xoolaha ay dadkaasi wataan iyo xoolaha ay reer dilaad leeyihiin ay hal mar ka wada baxaan waxa calafee dhulka ku yaalla kolley meelna lagama waabinayo laakiin dhibaatooyin badan oo kalaa jira dadku ma wataan haba yaraatee wax hu la huwado waxaanay ka yimaadeen deegaamo dayran oo cimilo ka duwan cimiladoodii bay yimaadeen carruur baa la socota waxay u baahan yihiin hu la huwiyo dhaxan waxaan ku jirnaa degmada xilligii ugu qaboobay waa bishii nofembar iyo disembarba waa xilliyada ugu qabow oo dila iyo wajaale dhaxanta ka dhacdaa waa isku mid kumay xisaabtamaynin dhaxantaasi markaa waxay u baahan yihiin in hu lala soo gaadho waxa kale oo ugu daran biyo in lala soo gaadho ee iyo cunaba idinku ka degma ahaan dadkaasi dhibaataysan ee abaarta ka soo qaxay maxaad kaalmo gaadhsiiseen ilaa iyo immiga Ee, kolley annagu waxba kamaanaan hagranin markii ay yimaadeen wixii degmada waxaan ka samaynay guddi ninkani ag fadhiyaa uu ka mid yahay sheekh saleebaan ba la idhaahdaa guddidaasi magaaladoo dhan way martay reer qoys laga qaado buste qoys laga qaado koodh ku cunno bixiya Een, boqolkii qoysee hore intooda badan bustayaal iyo dee magu wada gaadhsiin karo qoyska waxaa laga yaabaa inuu toban qof ama in ku dhow yahay baa laga yaabaa hal buste ama laba bustaa qoyskii gaadhaya laakiin wixii taageero aan bixin karaynay dila hadday hu tahay iyo hadday wax la cuno tahay iyo haddii biyo tahayba cid weli wax soo gaadhsiisay oo aan annaga ahayn oo kale ma jirto guddoomiye dadkan baabuur baa sida oo ka keenaya een, deegaanadoodii kuna rogaya een, dhulka bannaanka ah ee miyiga ah ee dadkii hore reer miyiguba ay hore u deganaayeen ee degmadan dila iyo degmooyinka kaleba ee idinla jaarka ah Een, maxaad arrintaasi ka odhan lahayd Ee, waad mahadsantahay waa su-aal aad u fiican oo qiimo leh waxaan leeyahay baabuurta dadka sida waxaan digniin baan siinayaa waxa dhacdaa in ay meel ku rogaan aan cidi joogin oo cidla ah ay wakhti gaaban oo aan munaasib ahayn in xataa la oodi karo ay rogaan dadkaasi meesha deegaanku wuxuu leeyahay dugaag la yidhaahdo waraabe waraabahaasaa xoolaha dadka ka cuna markaa baabuurka aan u oodin ee intuu meel cidlaa iska dhigo ka taga ballan waxaan ku qaaday inaan xirayno waan xiraynaynaa waxaan leeyahay baabuurku waa in uu markuu keeno wakhti u munaasib ahoo qofku oodan kara keeno haddii uu isagu ooda u soo qaadi waayena waa inuu degaanka degmada soo ogeysiiya annagu si aan dadkaasi ugu gurmano intaasaan baabuurta digniintaasaa siinaya haddana waxaan bal isna su-aal gaaban weydiinaynaa sulaymaan faarax kaamil oo isagoo ah guddigaasi isku xilqaantay inay dadkaasi caawiyaan oo isna ku sugan magaalada dila bal waxaad ka warantaa dadkaasi dhibaatadu hayso ee abaarta ka soo hayaamay ee deegaan ka yimid ilaa iyo hadda xaaladooda sidaa uu guddoomiyuhuba ka warramay waa xaalad aad u adag magaalada iyo deegaanka kale maxaad uga ururseen eed gaadhsiiseen bismi illaahi raxmaan iraxiim wallaahi dadkaasi soo qaxay xaaladoodu aad bay u adag tahay wixii tamartayada ah dadkii waan uga ururinay waan u kacnay waan isdhexmarnay magaaladii ilaa hadda waxaan u dirnay safar fiican oo iminkana uu noo maqan yahay oo huga iyo bustayaashaasiya oo inaan galabta iyo ilaa beriinan u qaybino ay suurtagalta aan aan rajaynayno waxaananu dadkaasi waxaananu u codsanaynaa in aanay yacni baahida ilaahunbaa dabooli kara ilaahay baan horta marka hore wax weydiiyey yaan yaan gacantiisii baryaynaa marka xiga waxaan leenahay war dadkii magaranaysaayey een wax loo qaban lahaa waa dadkan halkan yimiday waa kuwa ilaa gebiley ilaa boorama intaa udhexaysa dadkii daadsan yihiin waxaan leenahay markaa dadkan ha loo soo gurmado
wariyaha v o a ee gobolka awdal haashim sheekh cumar good ayaa wareysanaya qaar ka mid a mas-uuliyiinta deegaanadaasi gaar ahaan guddoomiyaha degmada dilaa ibraahim cabdi xaaji oo ka warramaya abaaro deegaano ka tirsan deegaanadaasi ay ka jiraan waxaadna ka dhagaysanaysaan waa v o a
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba magaalada minneapolis ee gobolka minnesota waxaa gelinkii dambe khamiistii shalay lagu qabtay kulan ay soo qabanqaabiyeen jaaladii soomaalida waa jaaliyadda soomaalida gobolkaasi kulankaasi oo ay ka qayb galeen qowmiyadaha kale ee ugu badan gobolkaas ayaa waxaa lagaga hadlay sidii dadka loo sidii dadka laga tirada badan yahay oo ay ku jiraan muslimiinta iyo madowgu aan loogu dhibaatayn lahayn gudaha gobolkaasi arrintan waxay timid kadib walaac fara badan oo la soo darsay dadka laga tirada badan yahay qaarkood kadib doorashadii madaxtinimo ee donald trump ee toddobaadkii tegey wariyahana jamaal axmed cusmaan ayaa kulankaasi waxa uu ka waraystay doctor siyaad cabdulaahi oo ahaa ruuxii soo qabanqaabiyey kulankaasi Eh, jamaal aad baad u mahadsan tahay shirka waxaanu u qabanay maadaama doorashadii ka dhacday maraykanka dadka badi ay la socdaa la socdaan siday u dhacday eh, cabsi badan ayaa dadka kusoo kordhoontay jaaliyadda dadka oo muslimiinta haweenka dadka oo immigrant-ka ah oo aan maraykanka u u ku dhalan laakiin maraykan ama maraykan ah ama degin degan maraykan degan walaac badan ayaa kusoo kordhay maadaama eh, madaxweynihii la doortay uu noqday uu ahaa qof ka dhawaajiya mar badan doorashadii markay soxotay in maaragtay uu u geysan doono inta laga yaabo in sharciyo badan oo cusub lasoo rogo oo dadkaas ama lagu baaro ama ama lagu tarxiilo ama ereyo badan oo ka yidhi muslimiinta mise xaasatan soomaalida marka shirka waxaan u qabanay jaaliyadda minnesota oo khaasatan dadka oo aan ayaga ahayn communitiyada ama muslimka ahayn ama soomaalida inay kasoo qayb galaano oo ay kala ka wada hadalno sidii aan dadka ku caawin lahayn hadday dhibab noocaas oo kale ay yimaadaan hadda already dhibab badanaa ka dhacay iskuuladii ilmo badan oo iskuuladii midabta koor lagu waxaa laleeyahay hooyadaa baa la tarxiilaya iyo dalka ka timaada kulaabo iyo dadka kale ee aan muslimiinta ahayn ee kulankan aad ku casuunteen oo idinkala qayb gelay walaacaad qabtaan markaad u muujiseen aad u bandhigteen kolley wax badanna way kala socdaan arrimaha jira maxay idin muujiyeen wax yacni laga fajaxmo oo yacni farxad weyn ayaan horta shirka kala kulanay oo khaasatan aan dad boqol ilaa iyo almost hundred ten hundred twenty ka badan ayaa kasoo qayb galay waana shir wuxuu ahaa si deg dega lagu qabtay oo on facebook aanu soo gelino waqti badan aanu sii gelinin run ahaantii dad badan ayaa yimaaday ajnabi u badan maraykan dad ku dhashay u badan ka caabanaya mediada waxay ka maqlayaan ka caabanaya gabdho muslimiin ama xijaabka laga jiido ama cunug school hadal xun lagu yiraaho ama qof shaqadiisii tegi karin cabsi waxaan ka la kala kulanay farxad weyn run ahaantii oo annagana siisay confidence iyo iyo motivation badan inaanu shaqadan sii wadno dad waxay waxay diyaar u yihiin inay iskuullada tagaan ilmaha la hadlaan macalimiinta la hadlaan cod ay u noqdaan advocate ay u noqdaan communityga marka shirkanna waan sii wadaynaa waxaan laga codsaday inaan sii wadno shirarkan inaan dadka jaaliyadda aan soo dhiirigelino dhibka kolley midatakoor wuu iska jiri jiray laakiin hadda waxay wuxuu usii ziyaaday nin waxaa yacni madaxweyne noqday ood u malaynaysa inuu fasax siiyey dadka inay wixii sameeyaan waxay u tafsiirteen maadaama uu ninkii la doortay in yacni amar la bixiye ahaan dadka in waxaas lagu sameeyo oo waddooyinkii lagu duqeeyo dadka marka kulankani wacyigelinta ah iyo inaad dadweynaha aada u sheegtaan walaaca aad qabtaan walaacii aad qabteen marka in uu joojin doono maydinla tahay shirka wuxuu noo furay il aad u malaynaysid in advocates badan ay kasoo bixi karaan dadka mainstream society-ga loo yaqaano ama dadka ayaga hadda aan minority-ga ahayn marka waxaan nalaga codsaday inaan shir labaad qabano aan process aan samayno aan sii ballaarsano marka laakiin waxaan ku dayaynaa inaan gobollada ay u badan yihiin dadka muslimiinta ah inaan arrintan kusii ballaarino
kaasi wuxuu ahaa doctor siyaad cabdulaahi oo khadka telefoonka magaalada minneabolis ugu warrameeyey waryahayga jamaal axmed cusmaan dhinaca kale xukunkii maxkamadeed ee toddobaadkan ku dhacay sagaal dhalinyaro oo lala xiriirinayay ururka isis ayaa weli maskaxda bulshada soomaalidahi ku sii jirta haddaba waxaa bulshada la gudboon xiliyada soo socda ayaa waxaa wariyaha v o a ee gobolka minnesota maxamuud mascade uu ka waraystay garyaqaan cabdiwaaxid qalinle oo maxkamadeyntaasi si hoose ula socday garyaqaan cabdiwaaxid waxa uu marka hore ka hadlaya sida uu u arko xukunadii dhacay run ahaantii go-aanka ee soo baxay usbuucaani wuxuu ahaa go-aan aad iyo aad u adag garsooruhu waxaad moodaa muddo ayuu run ahaantii aad iyo aad ula tacaalayey ama ugu wareersanaa isaga laftiisu wixii uu ka yeeli lahaa waxaad ogaataa ma jirin xukunno hore oo uu kaga dayanayay arrintan ama garsoorayaal hadda ka hor xukunno arrimo noocana ka gaaray arrintani arrin ugub ah ayay garsooraha laftiisa ku ahayd wuxuu isku dayey in uu muddana runtii ku wareersanaa kana fikirayey ciqaab noocee ayay mudan yihiin dadkani ma dhaqan celis bay u qalmaan oo in dhaqan celis lala qanceliyo mise waxay u qalmaan dhallinyaradani in cashar loo dhigo si kuwa ka dambeeya ee laga yaabo inay wax noocaasa ku fikirayaan ay run ahaantii ay ku waantoobaan marka xukun adag buu ahaa runtii markaa dhinac walba ka eegto matalan hadda sanado kala gedisan baa lagu xukumay marka aad maqasho qof baa soddon iyo shan sano lagu xukumay waxaa kuu soo baxaysa qofkaasi inuu shan iyo soddon sano xirnaan doono matalan da-da markaa jiro wiil dhalinyaro haddaad ku darto masalan wiilashan qaarkood laba iyo labaatan jiro iyo waxyaabahaas ay ahaayeen marka konton iyo dhowr sano qofkii jiro inuu noqon doono xilliga muuqanaysa inuu soo baxo marka arrinta haddaad ka wadato qofka lagu xukumaa toban sano tusaale oo kale ma tobankaa sano ayuu xirnaanayaa mise waxaa jira qaab ka duwan oo sanadahaas ay usoo yaraan karaan horta sideedaba garsoorayaashu markay sanado ku xukumayaan dadka waxay raacaan shax la yidhaahdo federal sentencing guidelines oo ah shaxda xukun ciqaabta ee habka ciqaabta loogu rido ama hanaanka ciqaabta loogu rido dadka eedeysanayaasha ah macnaheedu maaha tobankaa sano inuu qofku dhammaysanayo waa laga yaabaa inuu dhammaysto tobankaa sano laakiin waxa inta badan dhacda oo dadku ka faa'iidaystaan haddii qofku anshax wanaagsan uu la yimaad in laga yareeyo sanadkii ama bilo fara badan laga yareeyo maalan tusaale ahaan qofkii toban sano lagu xukumay waxa uu eh, sida caadiga ah xeerarku ay ogol yihiin in sanadkii uu xaq u leeyahay haddii uu anshax wanaagsan la yimaad in konton iyo afar maalmood sanadkii laga yareeyo inkastoo meelaha qaarkood hadda af- afartan iyo toddoba maalmood ay u badan tahay laakiin waxaa xeerarku inta badan ay sheegaan konton iyo afar maalmood marka qofkii dhaqan wanaagsan la yimid markuu sanadkiiba ay ka go'do een, af- eh, markay ka go'do konton iyo afar maalmood ama afartan iyo toddoba maalmood bilihii marka hadduu tobankii sano boqol iyo labaatan sano ay een, boqol iyo labaatan bilood ay tobankii sano yihiin waxaa laga yaabaa toddobiyo toban bilood inay ka go'aan Ee, marka b- b- wax boqol iyo een, mataqaanaa eh, saddex bilood ah inuu qofkii shaqeeyo inuu inuu inuu waqt- eh, jeelkii ku qaato oo u dhiganta maalan sideed sano iyo bilo ama ka yar marka eh, marka waa arrin isbedeli karta gartay.
oo waxay ku xiran tahay qofkaasi eh, arrimo fara badan oo u fududaynayaa jira in sanadadiisa lasoo yareeyo marka matalan eh, habeenkii iyo maalinta ma- maalin laba maalin miyaa loo xisaabinaya mase waa afar iyo labaatanka saac waa sida maalinta ay ahaan lahayd waa loo xisaabiyaa waxaa loo xisaabinaya inay isku mid inay inay hal maalin tahay baa loo xisaabinaya la- laba inay yihiin baa loo xisaabinaya oo waa lagaga yareynaya iyada lafteeda habeenkii maalinta walba.
marka sidaa in uga soo yaraataa Ha, suuragala ha.
Eh, intii ay maxkamaddu socotay eh, xaakimka dhowr marbu wuxuu ku celiyey in ay muhiim tahay in bulshada soomaalida ee gobolka minnesota degan ay ogaato inuu ku dhex jiro unug jihaadi ah arrintaas markii aad maqashay xaakimka uu ku celcelinaya sideed u aragtay mise ku saxnaa xaakimku hadalkaas uu yidhi muxuu sixiganay aniga waxay igula muuqataa xaakimka hadalkaa waxa ka keenay ee cadaymihii faraha badnaa ee uu arkay ogow xaakimkani dacwadu intii ay socotay oo dhan waa uu fadhiyey waa uu dhegaystay dhammaan markhaatiyadii cadaymihii oo dhanna waa uu arkay sidoo kale wuxuu ogaa heshiisyada dhex maray kuwii qirtay laftooda marka ma odhan kara xaakimku wuu iska hadlay oo arrintaa wuu iska yidhi laakiin waxaad moodaa in cadaymihii uu arkay ay uga soo baxday in ay jirto unug argagixiso oo meeshan ku jira ama dad laga yaabo argagixisa inay la ku yeelato taasi iyadoo jirta oo xaakimka arrinkaas ay ku kaliftay baad moodaa taasi haddana waxaa xaqiiqo ah ee, dabcan in aan bulshada soomaaliyeed lagu eedeyn karin ama jaaliyadda soomaaliyeed lagu eedeyn karin faldembiyeedka ay galeen dad soomaali ah tiradoodu haba badnaato Ee, sidaa awgeed arrintaasi dabcan arrin waxay noqotay markuu ee, xaakimku yidhi hadallada noocaas ah runtiiba warbaahintuna qaarkood ay ku celceliyeen in runtii ay noqotay arrin een, ee, qofka soomaaliga ah ee jaaliyaddeennan ka mid ah inay ina dhibto waayo waxaa laynoo arki karaa ee, dad runtii ee, hoosta ku haysta unugyo argagixisa ah
kaasi waxa uu ahaa garyaqaan cabdiwaaxid qalinle oo bare ka ah andrahdee oo maxkamadeynta dadkii dhallinyarada ahaa ee gobolka minnesota dhowaantan lagu soo maxkamad- maxkamadeeyey si hoose ula socday waxaana uu arrimahaasi uga waramayey wariyaha v o eda maxamuud mascade haye sandheere jamaalow haatanna waxaa la soo gaadhay xilligii aynu dhegeystayaashana u soo gudbin jirnay barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobadal maanto kale aan usoo gudbin jirnay waxaa inoo haya wariyaheenna xuseen bare aadan
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii amuuraha islaamka inta badan barashada culuumta la xidhiidha diinta iyo dhaqanka ayaa u baahan akhris badan iyo raacasho laakiin qoraalladaasi iyo bugaagta la xidhiidha ee ku qoran afka soomaaliga ayaa ah kuwo aad ugu yar bulshada soomaalida dhexdeeda taasi oo ay sabab u yihiin arrimo kala duwan sida uu sharaxayo sheekh axmed cabdalla alqaasimi oo ah imaam iyo qoraa soomaaliyeed oo ku nool dalka jarmalka arrintaasi waa arrin aada u yartaas eegtay waxaa hortaaganna waxaa u horgalaan dhihi karaa dhaqankeenii hore ee soomaaliyeed oo ahaa dhaqan inayna dadku akhriska iyo cilmiga oo khadkiisii ama masdarkiisii dhabka ahaa loo raaca ayna baranin oo sheekada maxaa la yidhi sheekhii muxuu sheega ay dhegaysan jireen kadibna waxaa dhacay khalad kalaa dhacay oo ummadii soomaaliyeed markii oo dowladnimada iyo xadaarada la qabsanay aqoonyahan badan oo soomaali ah waxay u bayreen dhinacyada luqadaha kale in afaf kale oo qalaad sida ingiliiska iyo carabiga wax lagu qoro ama lagu faano in luqadaha la yaqaano oo kuwaas wax lagu akriyo marka halkan ay ka soo baxdo jiil aan afkii soomaaliga helin wax ku dhiirageliya oo in wax lagu qoro wax lagu akriyo dadaal ku bixiya laakiin dadaalkaas waxaan isleeyahay hadda ayuu bilaabanayaa ama uu muddo ka hore bilowday waxaan ilaahay ka rajaynaynaa ama muuqata inuu dadaalkaas wax ka bilowday oo laga gudbi doono goortii af soomaaliga laga faani jiray ama luqadaha kale wax lagu akrin jiray dhinaca kale waxaa jirta in qoraallada iyo kutubta ku qoran afka soomaaligu ay saamayn weyn ku yeelatay burburka dowladdii dhexe ee soomaaliya taasi oo keentay in qofka qoraaga ah uu si gaar ah ugu jilib dhigi kari waayo kharashka uga baxaya buugaagtaasi taas waa caqabadaha kale ee kuwii hore aan sheegnay ee asalka ahaa ee jirka waaweyn arrinta dhibaatada u ahaa ka sokaysa oo waxaan odhan karaa qofkii maadaama ayna bulshadii ka caada lahayn in kitaabo af soomaali ah la akriyo oo bulshadii lagu dhex fidiyo oo aan lahaynin dad badan oo akhriska u heelan akhriska af soomaaliga u heelan oo u xisaysan ayaa qoraalkuna u yaraa kadibna markii la bilaabay waxaa aada aan jirin baa la odhan karaa shirkado soomaali ah oo madbacda afsoomaali ku shaqeeya oo fidiya tubta af soomaaliga lagu qoro marka halkaana culeys kala kasoo baxay dadka yar ee soomaalida ahee isu qaama inay wax qoraan ma helaan habba yaraatee shirkado ama hay-ado soomaaliyeed oo qoraalka xiiseynaya af soomaaliga dhiiro gelinaya dadaalkaas lacag iyo kharash ku bixinaya marka qoraalkii miskiinka ahaa ee dadaalay ummadiisii oo qoraalka ku xun isagu dhiiraday ee wax qoray wuxuuna helaynin dad oo la kaalmeeya oo designkii la sameeya oo buuggii la saxa oo dadaalkaa la sameeya kadibna waxaaba kasii daran hadduu dadaalo oo buuggii qoro oo uu buug soo saaro dadkii soomaalida ahaa uma heelana inay buugtaa iibsadaan oy akhriyaan oy dhahaan dadaalkan waa dadaal idinka laydin sameeyey oo diintii iyo aqoon fiican laydiin qoray ee buuggan ninkan qoray ha ku khasaarimin iibsada ahmiyadda qoraalada ayaa ah iyaga oo diinta si saxa u bara dhallinyarada islamarkaana dhowraya dhaqanka iyo hiddaha soomaaliyeed ee jiilka ku koray waddamada qurbaha sida uu mar kale sharxayo sheekh axmed cabdallah alqaasimi waayadii hore qoraalka makhduudaadka ah ee waddamaha waaweyn ee xadaarada iyo cilmiga lihi ay aada u qiimeeyaan kutubtii culimmadoodii hore ay qalinka ku qoreen ama ay dadaal badan ku bixiyeen in la xifdiyo la ilaaliyo la sawiro koobiyaal oo reserva meel laga dhigo si dhawaanta loogu baxsado haddii uu halaagsamo ummadeena soomaaliyeed waan leenahay makhduudaad kitaabo way jiraan culimadii soomaaliyeed ee geeska africa diinta fidin jiray makhduudaad iyo gobayo iyo cilmi badan bay ka tageen hataa qoraale waa ayna soomaalidu qoraal dhanba aqoonin bay culimada islaamka ee cilmiga fidin jirtay ay wax qori jireen cilmigii marka waxaan dhihi karaa intaan la socdo qeyb aada u yarba ilaa hadda la helay arday soomaaliyeed oo jaamacadaha adduunka sida masar iyo suudaan iyo wax ka barata oo shahaadaad jaamiciya ku qaadatay inay cilmigii makhduudaadkii culimadaasi ka tageen ay baaraan ay caddeeyaan ay soo xaqiijiyaan laakiin waa dadaal aada u yar baa la odhan karaa ilaa hadda populationka iyo baahideena iyo dhibkii iyo khibradihii iyo tajaaribtii aan soo marray waxa noo qoran ismale isma dhigmaan laakiin maca daalika waxa yaala iyo hadda dadka soomaaliyeed ee saaseysa dibadaha caalamka tegay ee ilmo soomaaliyeed badan oo jaamacada kasoo bixi doona wadamaha ay joogaan wax ku bartay inay cilmiga ka faa'iidaysteen waa suuragal nasiib daro waxaa uun ka yar naxdina ama laga dhib noqon kara dadka adduunka ku kala yaacay nin walba inta soomaaliya kusoo laabata nin walba luqad iyo kaljar gaar u wataa kii america joogay ingiriis buu wataa kii tegay yurubtan waxaa laga yaabaa inuu jermal ku hadlayo hollandiis ku hadlayo luqado kala duduwan laakiin waxaa dhab ah sidii uu diinteenuna bartay waxa dhabta ahee dhaqanka fiicana sugmi doona waxa xunna dabaysha qaadi doonta laakiin dadaalka qoraalka iyo akhriska in aada loo sii badiyo oo qof kasta oo soomaaliya lagu dhiirageliyo ayaan jeclaan lahaa ama aan ku talin lahaa ama aan dadaal in lagu bixiyo soo jeedin lahaa walaalkiisa
taasina dhegaystayaal waxaa inoogu idil barnaamijkii amuuraha islaamka ee toddobaadkan tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
aad iyo aad buu mahadsan yahay xuseen barre aadan oo barnaamijkaasi amuuraha islaamkeena la socodsiinayey waxaanu kusoo saqaynaa gebagabadii barnaamijkeenna subaxnimo jamaalan ka codsado wararkii caalamka kuwoodii ugu doorkurnaaday jamaal ra-iisul wasaaraha jabaan shinzo abe ayaa madaxweynaha la doortay maraykanka donald trump ku sheegay hogaamiye uu kalsooni weyn ku qabi karo abe waa hogaamiyihii koowaad ee caalamka ee trump la kulma kadib markii uu ku guulaystay doorashada maraykanka labada mas-uul waxay ku kulmeen daarta trump ee magaalada new york sarkaal sare oo ruusha ayaa khamiistii shalay sheegay in moscow ay xiriir la samaysay dadka la shaqaynaya madaxweynaha la doortay ee maraykanka donald trump iyagoo arrimaha syriya ka wada hadlaya ku-xigeenka wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka mikhail bagdanov oo u waramay wakaalada wararka ee ruushka interfax ayaa sheegay in imaanshiha kooxda cusub ee trump ay tahay arrin muhiim ah wasiir ku-xigeenka ayaa intaasi ku daray in durubaba ay xiriir la sameeyeen dadka ay u badan tahay inay madaxweynaha cusub ay la shaqayn doonaan wasiirka ruushka ayaa sheegay in dalkiisu uu rajaynayo maamulka xilligiisa dhammaaday iyo kan hadda shaqada bilaabayaba inay ogaadaan in ruushku oo la tegay ay oo laga tegay ay yareyn karayso xalinta mushkiladda dalka syria ka alowsan hayesan dheere
aad baad umahadsan tahay jamaal haatanna dhinacii heesaha aan soo qabto mid ka mid ah heesaha mahmacaan heesta beledweyne iyo fannaanka xasan aadan samatar waxay u dembeeyeen barnaamijkayga aroornimo inta haddii la idhaahdo aynu maanta mar kale dib u kulmi doonno waa anigoo maxamed cabdi jamaal axmed cusmaan iyo dhammaan saaxiibbada v o idinka tegaya sidaas iyo subax wanaagsan
bishay sidee tahay aniga iyo geernula عشرتي بوم رايا تبر الوين كتالي يوم تقول كنت تفكي دما البحيا والشديد ميرن ما انسى البحيا